kulankan magaalada mombasa ka dhacay ee lagu soo dhaweynayay islaan bashiir islaan cabdulle oo ka mid ah isimada ugu magaca dheer soomaaliya gaar ahaana deegaanada puntland ayaa waxaa loo qabtay hoteel ku yaala xeebta magaaladani mombasa iyadoona ay kulankani ay goob joog ay ka ahaayeen qaar ka mid a ganacsatada soomaalida iyo weliba sidoo kale waxgaradka magaalada mombasa
waan islaamayaa maxaan ku dhahdaa kulankan dadkan sharafta leh akhyaarta ah oo soo dhoweeyey islaam bashiir islaam faarax xafladiisa iyo inta qabanqaabisaba aad baan ugu mahadcelinayaa insha allah marka islaam waxaan ku leeyahay soo dhowow dadkaaga insha allah haddii rabbi idmo ugu horeyn halkani ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mida ganacsatada magaaladani mombasa oo ay ka mid yihiin ciise cali cabdi iyo sidoo kale xaaji cali cabdinuur iyo cabdirasaaq gareeqaan sharaf weyn buu naga mudan yahay ixtiraam weyn buu na siiyey inuu maanta mombaaso noogu yimaado runtii horey uma aysan dhicin islaam bashiir waa wada taqaanaan baan u malaynayaa waa isimada ugu waaweyn soomaaliya ama tiirarka ay ku taagan tahay dhaqanka soomaalida iyo dowladnimaduba khaasatan waddanka puntland uu ka yimid marka waa soo dhoweynaynaa islaamka kulligeen
islaan aad iyo aad baan kuu soo dhoweynaynaa haddaan nahay reer mombasa oo xeebta degan xeebtanna cid ahaan reer puntland markii qabiil ahaan la sheegto aad baan ugu badannahay
marka wax badan dadku nairobi ayay ka noqdaan dadku iyo maaragta shirar badan baa nairobi lagu galaa laakiin annagu waxoogaa waa fognahay boqolkiiba boqol waa ku soo dhoweynaynaa raggaanu meeshay degan yihiin wixii dowladda iyo isimada waaweyn ah ciise ceelbuur baa noogu qaybsan inuu soo dhoweeyo waxaan odhan lahaa ismadu intay iska kaashadaan arrimahaas in dadka sidii aynu ugu talin jirnay ee ma aragtay ay dadku u ahaayeen dad israacsan oo taladoodu meel ka go'do inay ka go'do oo bal sidii isimadu ay isaga kaashan lahaayeen si loogu soo celin lahaa dadkan in qiyaadadoodii hore ay ku socon jireen iyo sistamkii ay ku shaqayn jireen in lagu soo celiyo oo maaragtay ummadda indhaheeda aynu noqonno kulankan oo jeedkiisu ahaa soo dhoweynta islaan bashiir islaan cabdulle iyo isxog waraysi ayaa waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey islaan bashiir oo ka warbixiyey xaaladda guud ee dalka soomaaliya
arrimahan kale oo la xusay oo annagu waddankii baan u badannahay idinku waa ka soo durugteen waa laga yaabaa qaarkiin inuusan arag weligii ama muddo dheer soo moogaa waddanku waa fiican yahay guud ahaan nabadgelyadiisa iyo horumarkiisu meel fiican buu marayaa xaaladaha ugu daran oo hadda waddanka ka jira marakan waa abaar ilaahay hayna ka saaro ilaahay baa raxmaddiisii iyo naxariistiisa aynu mar walba u baahan nahay ilaahay roob baan weydiisanaynaa khayr qaba islaan bashiir islaan cabdulle ayaa hadalkiisa isagoo sii wataa waxa uu ka hadlay dowrka ay odayaasha dhaqanku ay ku leeyihiin xaaladda soomaaliya ee haatan marayso isagoona sheegay in odayaasha dhaqanku ay markasta ay u taagan yihiin kaalintoodii ahayd dhinaca dhaqanka iyo weliba sidoo kale ka shaqaynta nabadgelyada ugu dambeyn islaan bashiir islaan cabdulle ayaa waxaa ugu baaqay ganacsatada iyo dadka dhaqaalaha haysta in ay markasta ay ka warqabaan dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga deegaanadii ay ka soo jiideen ugu dambeyn kasoo qaybgalayaashii kulanka ayaa waxa ay ugu mahadceliyeen islaan bashiir islaan cabdulle booqashadan iyo weliba sidoo kale safarkan ugu yimid bulshada ku nool magaaladani mombasa maxamed cabdi bootaan warbaahinta ista magaalada mombasa